xaaladda dalka kenya ayaa caadi ku soo laabanaysa kadib markii xaalad adag oo doorasho uu dalku galay toddobaadyadii ugu dambeeyey inkastoo weli aysan xaaladaasi weli soo gabagaboomin oo laga warsagayo go-aanka maxkamadda haddana wa xaaladda waddanka ayaa hadda degan waxaana si caadi a ku soo laabtay isu socodka ganacsiga gaadiidka dadweynaha shaqooyinka joogtada iyo weliga jawiga guud ee waddankaasi sidoo kale waxaa dib u furmay goobaha waxbarashada ee dalka kenya sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a khadar maxamuud xareed
xaaladda waddanka kenya ayaa ku soo laabatay sidii caadiga ahayd ee hore ganacsiga gaadiidka dadweynaha shaqooyinka joogtada ah ee xafiisyada iyo waxbarashada waddanka ayaa sidii hore ku soo laabatay saaka kadib muddo ku siban toban maalmood oo uu dalku ku jiray xaalad doorasho iyo muran ka dhashay natiijada doorashada taasoo inta badan dadka kenyaanka ah ay markii hore walwal badan ka qabeen waxaa xigi doona natiijada doorashada ee ay mucaaradku diideen inay aqbalaan balse filashadii iyo cabsidii ay dadku ka qabeen inay rabshado waddanka ka dhacaan ma aysan dhicin oo xaaladda ammaanka dalku aad ayuu u wanaagsan yahay inkastoo weli ay dadku ka warsugayaan go'aanka kama dambaysta ah ee maxkamadda waddanku ay ka gaari doonto cabashada dhinaca mucaaradka ay ka qabaan natiijada doorashada magaalada nairobi ganacsiyada ayaa sidii caadiga ahayd u shaqaynaya saaka iyadoo waddooyinka lagu arkayo dadka iyo gaadiidka oo u shaqa tegaya goobahooda shaqooyinka waxaana saaka sidoo kale dib loo furay goobaha waxbarashada ee waddanka ganacsiga suuqa islii ayaa sidoo kale sidiisii hore u shaqaynaya saaka soomaalida ku nool xaafadda islii ayaa ku faraxsan in wax walbo ay sidoodii hore ku soo laabteen kadib doorasho adag oo uu dalku galay sidoo kale gaadiidka dadweynaha ee gobolada aadaa iyo xafiisyada dowladda ayaa shaqooyinkoodii dib u bilaabay bismillahi raxmaan raxiim waxaana cabdiqaadir cali axmed waxa weeyaan dalka kenya nairobi gaar ahaan islii waxa weeyaan maasha allah nolosha way soo noqotay dadka maasha allah waa la shaqaysanaya hadda carradu waa amni alxamdulilah ilaahay baa nolol alasha noo ahaysiiyey nolosha sideedii saxdahayd bay ku soo noqotay waxa weeyaan wax dhibaato ah ma jiraan wax la cabsanaya ma jiraan waxa weeyaan soomaaliduna hadda way shaqaysanaysaa maasha allah aad baa loo shaqaysanaya hadda dalkana nabadgelyan insha allah kasii rajaynayna haddii ilaah yidhahda ganacsigu inuu noo sii rigalaa ilahay kasii rajaynayna haddii ilaah yidhahda nairobi iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa weeye nolosha waa fiican tahay waxoogow khalkhala ayaa laba saddex cisho galay laakiin hadda waa laga baxay magaaladu caadi bay noqotay nabadgelyadu caadi bay usoo noqotay wixii kasta oo ka dhacana sharci buu ku socdaa waana soo dhowaynaynaa siday doorashada u dhacday iyo nabadgelyadu se u socoto cadaaladda iyo waxaana doonaynaa nabadgeliyo annagu haddaanu nahay shacabka ku nool nairobi marka waxaa weeye waxaan soo dhowaynayaa anu nabadgelyada hadda maanta taagan oo ka taagan nairobi ka baabuurtu waa isdaba maraysaa dadku caadi waa suuqa wax loo gadanayaa ruux ruux ku leexanaya iyo ruux ruux u gafaaya midna ma jiro nabadgelyaha lagu soo dhowaada nairobi maxamed xasan hilmoge waa aad iyo aad baan idin salaamayaa v o a doorashadu si fiican bay inoo dhammaatay meel walba maalintii oo qofkii ku guulaystay lagu dhawaaqay ka bacdi wax yarun oo maaragta macno lahayn oo meelaha qaarkood kastoo ay wax ka dhaceen ka bacdi maalintii ku xigtayba xaaladdu way degtay laga bilaabo magaalada la yidhaahdo kisumu ilaa siaya ilaa nairobi hadda wax dhib oo zaa'id ah oo la sheegi karo ma leh magaalada townka naftirkeed shaqadu dadkii way ku laabteen xafiisyada dowladda kulli dad shaqaali way ku noqdeen xaaladdu hadda way xaaladdu meel fiican bay noo maraysaa
magacayga waxaa la yidhahdaa haddaan ku bilaabo mubaarak xasan calasow doorashada waxay noqotay doorashadii ugu dheereed ee ka dhacda ebed dalkan canada oo in badan la sugayay natiijada inay qabsanto alxamdulilah qallaaso yar baa dhacay natiijadii meesha lagu qabanayay doorashada xarunta hoolka shirarka ayaa qallaaso ka dhacay kabacdina jawigii wuxuu noqday si oo lama filaan ah madaxweynaha xilka hadda ku guulaystay oo weli aan lacaleemo saarin ruutu taageeradiisii iyo taageeradii kale in ay wax yar qallaaso ee dhaceen jawigana si caadiya tartartiiba ayuu kusoo laabtay maalinka ku-xigii iyo maalinka labaad haddana waxa weeye isku socodka gaadiidka iyo ganacsiga xaafadan aan ku suganahay soomaalida isli aad iyo aaday ugacan tahay waxba qallaasaa kama jiro waana aad iyo aadayna u fiican tahay waana soo dhaweynaynaa meel kasta ay soomaalida ay joogto xaafadanna wax amnigeedana waa boqolkiiba boqol waxaan ku tilmaami karaa hadda ani waxaan ka mid ahay dhallinyarada xaafadan degan aad u weynna waa maasha allah wax dhibana ma ka jiraan inkastoo xaaladda waddanka kenya ay sidii caadiga ahayd ku soo noqotay haddana lama oga falcelinta kale ee ka dhalan karta marka ay maxkamadda sare ee waddanka ay go-aan kama dambays ah ay ka gaarto natiijada doorashada ee ay mucaaradku diidan yihiin khadar maxamuud xareed v o a nairobi